kulanku madala daneeyayaasha ganacsiga iyo tiknolojiyada iyo weliba qabanqaabidaya wasaaradda arrimo gudaha maamulka jubbaland kaaseitolan ku hadalay sidii ganacsatada lankoo fududeeya lahaya adeegyada biyowga canshuuraha nuur cumar shaale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudaha iyo federaalka maamulka jubbaland oo kulanka daafuriya weliba uu sharaxaad gubiyay muhiimada kulanku iyo qof walba oo ku taageeray wasaaradda sidaad wada aragtaanba ma sidaad qoraalka wada akhrin kartaan waa kulan oo hal maalin oo ku saabsan waxaa la yidhaahdo digital business registration oo qaabka ugu casriyeysan loo diiwaangashan karo shatiyada ama howlaha ganacsiga ee ka socda jubbaland iyo khaasaan degmada kismaayo sidaa la socotaan dunida waxay u hayaantay qaab electronic ayay u hayaantay hadda oo wax kasta hadda waxaa loo isticmaalaa qaab electronic ayaa lagu isticmaalaa annagana markaasi ma nihin dad macnaha meel ku oodane waa inaan la jaan qaadno casrigaas iyo maxaa la dhihi jiray registrationkaas iyo digitalizationkan adduun ka socdo inaan la jaan qaadno weyaan sidaa la socotaan sanado badan ka hor dadka markay isku baahdaan laguha isku raadin jireen oo hebel intuu jooga baa la dhihi jiray hadda dhowaan mobile ayaa yimid for the last fifteen years iyo ka badan mobile iyo telefoon baa baa baa soo galay hadda waxaa fududa dadka inay is helaan in isla markiiba qofka meeshu waqti dhimin jiray ama aad lug ku raadin jirtay hadda in la is hel ayaa fududaatay taas waxay ka mid tahay digitalizationka hadda aan ka hadlayno hadda aan ka hadlayno oo kaleeto gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada maamulka degmada kismaayo najiib bare salaada oo kulunka gobro ku hay iyo weliba uuse ku hadalay muhiimada adeegun tiknolojiyada inglaya bulshada kismaanya waa laga guurayaa wixii horeeto modern technologya la marayaa marka inaan la jaan qaadno aaday muhiim u tahay waxtarna way u leedahay bulshada sidoo hadda walaalkii ka dhawaajiyey waa sax canshuuraha la qaadaya ama wax kastoo la sameynayo waa qofkii in goobtiisii ama beleskii loogu tago lakin waxaan rabnaa haduu ilaa yihahdo inaan barnaamijkaas ka gudubno qofkii xuquuqdii lagu lahaa isagoo og inuu haddana technoloji ahaan uu kusoo gudbin karo oo adduunka meeshuu u guuray inaan ula guurnaa horta sax ah walow aan africa joogno laakiin ma rabno afrikada aan joogno inay haddana dib inoo sii dhigto waxaan rabnaa inaan hore usii socnaan rabnaa dadka marka maanta traininkan qaadanaya waxaa laga rabaa traininka ay qaadanayaan inay ka dhabeeyaan bulshada reer kismaayo ama bulshada jubbaland keligiin maahidiin wax laidinkaga soo xelay waxaa waaye inaad messajkaas gaarsiisaan dadka idinka dambeeyo adeegyadan oo lan fududayay canshuur biyowka ayaa qeyba ku ee dadaalada lakadaadajiyowa adeegyada dowladda siiyo bulshada lindeersiya